wasaaradda cadaalada jubbaland ayaa magaalada kismaayo tababar wada furtay qaar ka mid ah ciidanka asluubta jubbaland tababarka ayaa ciidanka loo qabta lagu bari doonaa casharo ku saabsan amniga gaar ahaana ilaalinta maxaabiista agaasimaha guud ee wasaaradda cadaalada jubbaland cabdulaahi cabduqaadir qaanuuni ayaa ka waramaya ahmiyadda tababarkan lagunoo baran doono ammaanka firfircoon la rabo lana siinayo ciidanka sare qeyb ka mida ciidanka waxaa weeye asluubta jubbaland waan ku faraxsannahay saraakiishan ka kooban rag iyo dumarkaba inay tababarka muddada shanta cisho ah oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka oo kaashanaysa saaxiibada beesha caalamka in tababarkaasi uu inoo socon doono muddo shan cisho ah kuna saabsan ammaanka firfircoon oo ah run ahaantii shaqadii ay dheyliga ah ama maalinlaha ah ay hayaan ciidamada saraakiisha run ahaantii waxaan bogaadinayaa shaqada firfircoon iyo hufnaanta iyo kartinimada iyo sida wanaagga leh iyo sida maamulka leh asluubaysan ay u shaqeeyaan ciidanka asluubta jubbaland oo run ahaantii la dhihi karo tusaale ayay u yihiin ciidamada deegaanada soomaaliyeed ka jira ciidamada qeybaha kala duwan ee qalabka sida waxaan ku faraxsannahay in tababarkaas muddo shan cishaa maanta inoo bilaaban doono halkan aynu joogi doono ilaa maalinta khamiista ah macalimiin kala duwan casharada ina siin doonaan waxaan rabaa oo dardaarankayga koobaad yahay oo hadafka wasaaradduna yahay in la tayeeyo ciidanka asluubta noqdaana ciidan haysta xirfad iyo aqoon ku filan si ay u maamulaan waxaa weeye waaxda ay joogaan run ahaantii oo ah waax dowladnimada iyo cadaaladaba muhim u ah tababarka in laga faa'iidaysto run ahaantii aqoon badan idinka idinku jirtaa tababarkani maaha tababarka ugu horreeyay wasaaraddu soo qaban qaabisay sanadkan gudihiisa oo ogtihiin dhowr tababar aad qaadateen baa jira sanadihii hore sidoo kale insha allahu tabaaraka watacala inta sanadka dhimana wasaaraddu waxay ku dadaalaysaa in tababaradan lasii xoojiyo taliyaha ciidanka asluubta jubbaland maxamed caabi xirsi ayaa ciidanka loo qabtay tababarka kula dardaarmay inay ka faa'iidaystaan waxaan leeyahay waad ku mahadsantihiin dadaalka aada wadaan wasaaradda cadaaladdu way ka badanta wasaaradihii hore nala shaqayn jiray culayska waxay saartay inay tayeyso ciidanka asluubta xabsiga tababarkan hadda loogu magacdaray amniga firfircoon waa shaqada aynu haynay oo lasii xoojinayo uun marka waxaan leeyahay ciidanku wax inay ka bartaan oo waxbarashadan aynu wadno waa shaqadaynu haynay qaybihi naga dhinnaa weye inaan khibrada la nimaadna in laga rabaa marka waxaan leeyahay kusoo dhawaada shaqada firfircoon amniga firfircoon saynu shaqadaynu xaslan lahayn waajibkeenna u gudan lahayn ciddi kolba wasaaradda cadaaladda iyo dowlad goboleedka jubbaland iyo hay-adaha ay la kaashanayso lagu soo celceliy tababarka waliba qaybo qaybta hore qaybo qaybta na dhimatan qiimayaan qayb hore le noo bilaabahaya way ku mahadsan yihiin si kasta oo tababarkan ayaa kusoo aadaya xilli wasaaradda cadaaladda jubbaland ay muddooyinkan dadaal xoogan ugu jirtay horumarinta cadaaladda iyo horumarinta xabsiyada